الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده xadiidkani waxa uu xidhiidh la leeyahay saddexdii xadiid ee ka horreeyey ee ka warramayey mutaabacada imaamka imaamka in la raacayo oo aan laga dheeraynaynin ama aan laga horreynaynin marka wuxu uhi sheekhu raximah ullah عن عبد الله عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال وحوري حدثنا البراء بن عازب وحنور رمي البراء بن عازب والحال هو والحال هو غير كذوب براء يهي محالو يهي براء من مركاسي been sheegayaa aan ahayn kayru kaduubin yacni baramaaha mid been sheegaya qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sal l rasuulka ilaahay waxau ahaa idaa qaala markuu idhaahdo samica allahu liman xamida lam yaxni axadu mina dahrahu qof annaga naga mid ihi dhabarkiisa muu leexin jirin ama muu foorarin jirin xataa yaqaca rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama saajidan ilaa uu rasuulku u dhaco sujuud uma naqacu sujuudan bacdahu dabeetana annaguna sajad dabadii sujuud baan u dhici jirnay cabdullaahi bnu yaziid alkhaطmiy alxaafid ibnu xajar raximah llah wuxuu leeyahay sanadka xadiidka waxaa ku jirta latiifa waxaana weeyi riwaayatu صaxaabiyin ibnu صaxaabiyin can صaxaabiyin ibnu صaxaabiyin kilaahumaa min alansaar cabdullaahi bnu yaziid waa saxaabi cabdullaahi bnu yaziid alkhaطmiy alansaariy cabdullaahi waa saxaabi aabbihiina waa saxaabi cabdullaahi wuxuu wax ka werinayaa baraa ibnu caazib baraa waa saxaabi aabbihiina waa saxaabi marka waxa weeyaan saxaabiyun ibnu saxaabiyin nin saxaabiya oo aabbihiina saxaabi yahay ayaa waxa uu wax ka werinayaa saxaabi kale oo aabbihiina saxaabi u yahay yani labadaba gaar isku dhale labadu waa saxaabo wey asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaduba waa min alansaar ansaar ayay ka mid yihiinoo bara ibnu caazibna ansaari buu ahaa cabdullaahi ibnu yaziidna waa ansaari ree aws bay haddana labaduba wada ahaayeen wa kilaahumaa sakana alkuufata labaduba kuufana way deganaayeen yani cabdullaahi bnu yaziid iyo bara ibnu caazib cabdullaahi bnu yaziid ibnu zayd alkhaطmiy alawsiy alansaariy kunyatuhu abu muusa huwa wa waaliduhu saxaabiyaan isagii aabihiiba waa saxaabi wey aabihii wuxuu ka qayb galay dagaalkii uxud iyo dagaaladii ka dambeeyey intaan maka la furanna waa dhintay cabdillaahi oo saxaabiga xadiidka warinaya ah waxa uu xaadaray dagaalkii xudaybiye la odhan jiray dagaaladii cali bin abi aalib oo galay waktigiisiina waxa wey waa ka qayb qaatay sida dagaaladii safayn iyo nahrawan iyo saxaabada qaar ka mid a ayuu xadiidka ka wariyey isna in dad fara badanoo taabiciinta ka mid a ayaa ka wariyey wa kaana amiira cala alkuufa fii khilaafati cabdullahi bni zayd kuufa ayuu deganaa khilaafadii cabdullaahi bni zayd cabdullahi bni zubayr ayaa uu markaa ami waktigaasu amiir ka ahaa kuufa iyadaana uu ku dhintay khilaafadii cabdullahi bni zubayr bara ibnu caazibna kunyadiisa waa la isku khilaafay isagii aabihiina waa saxaabi sida markaa hore u sheeganay dagaalkii beder kamuu qayb gelin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu carruur yahay deetana waa ka reebay waxa uu xaadiray dagaaladii kale ee saxaabadu ay galeen iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaar ka mid ayuu ka wariyey dad fara badan oo markaas taabiciinta ka mid ayaa isna ka wariyey twufiya bilkuufa magaalada kuufa la yidhahda isna waa halkaas ku dhintay marka labaduba kuufay deganaayeen marka ladqifada sanad ku jirta waxa weeye waa cabdullaahi ibnu yaziid ibnu zayd oo isagii aabihiba saxaaba ay yihiin oo ka warinaya saxaabi marka waxa weeyaan aabihiinuu saxaabi ahaa haddana waa wada ansaar waa isku ree aws kuufana wada deganaayeen laiifadaas sanad ku jirta cabdullaahi bnu yaziid sida raajixa waa saxaabi culimmada qaar ka mid waxay dhahdeen saxaabi maaha sida ibnu maciin oo kale yaxya ibnu maciin wa huwa gayru kaduubin wuxuu leeyihi ibnu maciin qaa'ilu hada huwa abu isxaaq asabici fi cabdillaahi bni yaziid alkhatmi abu isxaaq oo cabdullaahi bnu yaziid ka warinaya xadiidka ayaa hadalkaa yidhi wahuwa gayru kaduubin isagaa yidhi wuxuuna ugala jeedaa cabdullaahi bnu yaziid buu ugala jeedaa oo cabdullaahi bnu yaziid nin been sheegaya maaha nin been alaa maaha oo been sheegaya marka wuu taskiyeynayaa buu leeyahy cabdullaahi bnu yaziid oo wuxuu markaa iska ilaalinayaa in la yidhaahdo wa huwa gayru kaduubin waxaa loogala jeedaa bara ibnu caazib wuxuu leeyahy bara waa saxaabi uma baahna taskiye uma baahna marka cidda la taskiyeynayaa waa cabdullaahi ibnu yaziid wey oo abu isxaaq oo hadalku kusoo darsaday wahuwa gayru kaduubin wuxuu ugala jeedaa raawiga xadiidka werinaya oo ah cabdullaahi ibnu yaziid ayuu gala jeedaa wuxuu leeyay cabdullaahi ibnu yaziid nin been sheegaya maaha yani nin been alaa maaha waa nin lagu kalsoon yahay wey marka wuu taskiyeenaya caynkaas waxaa ku raacay jamaaca min ahli ilcilm uu ka mid yahay xumaydi iyo khatiibu lbaqdaadi iyo alxaafid ibnu ljawzi laakiin waa la gushiyey ahlu cilmigu waa gushiyeen waxaa ka mid a nawowi imaam nawowi wuxuu yihi hada aladii qaalahu ibnu maciin khaطwun cinda alculamaa ibnu maciin hadalkan uu yidhi culimmadu waa ku qabsadeen sida sawaabku waxa weeye ana qaa'ila dalika huwa cabdullahi bnu yaziid halku isagu ka yidhi hadalkan wahuwa gayru kaduubin waxa yidhi abu isxaaq baa yidhi ayaa waxay culimmadu yidhaahdeen wahuwa gayru kaduubin waxa yidhi hadalkaa waxa yidhi cabdullaahi ibnu yaziid baa yidhi oo ah ninka xadiidka ka warinaya bara ibnu cazib ujeeddada ugala jeedana waxa weeyaan altaqwiya lataskiya xadiidka ayuu xoojinaya ee taskiye uu taskiyeynayo bara ibnu caazib maaha ee xadiidka ayuu xoojinayaa ee wuxuu tusinayaa xadiidka awoodda uu leeyahay markaa dabeetana wuxuu yidhi wanadiiruhu qowl ibnu mascuud waxaa markaasi la mid ah hadalkaasi hadalkii cabdillaahi ibni mascuud uu yidhi xadaanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa huwa saadiq almasduuq wa huwa asaadiq almasduuq rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii runta sheegayey lagana rumaysanayey marka taskiye rasuulku taskiyeynaya maaha ee waa taqwiya wey waxa uu xoojinaya hadalka inkasta markaa yani tusaalaha noocaas oo kale ah lagu qabsaday oo la yidhi farqi oo udhaxeeya alsaadiq almasduuq shaygii qofka lagu sifeeyo iyo shaygii oo qofka dudkiisii laga anfiyo dee waxa weeyaan farqiba udhexeeya calaa ayi xaal siday culimmadu ay xoojiyeen in badanoo ka mid ihi waxa weeyi wahuwa gayru kaduubin hadalkaasi waxaa loogala jeedaa baraa ibnu cazib baraa maaha mid markaa been sheegaya maaha taskiyana maaha e waxa weeyaan waxaa la xoojinayaa hadalka oo la tusinaya inuu hadalku xaq iyo dhab yuu yahay qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama idaa qaala samica allahu liman xamida markuu rasuulku yidhaha samica allahu liman xamida lam yaxni axadu minaa dahrahu midkaayo lam yaxni axadu minaa qof annaga naga mid yihi maa uu foorin jirin dahro dhabarkiisa marka yaxni yani lam yacif waminhu xanaytu lcuuda caqaftuhu wayuqaalu xanaytu waxanawtu luqataani xakaahumaa aljawhariyu wagayruhu yani waa qofku inuu soo leexdo markuu rasuulku samica allahu liman xamida yidhaha uu soo istaago ee lala soo wada istaago rasuulku oo sujuudaya calayhi salaatu wasalaam marka uu sujuudayo qof annaga naga mid ihi dhabarkiisa muu leexin jirin oo muu foorin jirin xataa yaqaca annabiyu sala allahu alay salama saajidan ilaa nebigu sujuud uu dhaco oo la arko inuu rasuulku sujuuday sala allah alay slam marka aanu hubsanno ee sujuuddii lagu hubsado ayaa ayaguna ka daba tegayn uma naqacu sujuu uma naqacu uma naqacu sujuudan bacda isaga dabadii markaas ayay sujuudayeen marka arkaan rasuulka calayhi salatu slam inuu sujuuday bay ka daba sujuudayeen halkaa maxaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa waata koowaade mutaabacada imaamka in imaamka laga dambaynayo oo aan lala soconaynin aan la garab soconaynin sidoo kalena aan laga horreynaynin sida xaadiidkii hore inoo soo sheegeen waxaa kale xadiidka laga qaadanayaa in imaamka la sugayo ilaa intuu sujuudayo ilaa inta la ogaanayo inuu ama la arkayo inuu marka waxa weya sujuuday oo sujuudi lagu hubsaday waa la sugaya markaad ogaatid inuu sujuuday baad ka daba sujuudsa adugu sidaas daraaddeed baa imaamu nawowi raximah llah waxau leeyahay wa fi lxadiidi hada aladab min aadaabi asalaa waxaa xadiid ku jirta aadaab ka mid a aadaabta salaada waxaana weeye ana min asunati an laa yanxani alma'muumu lisujuudi xataa yadaca alimaamu jabhatahu cala alard sunnaha waxaa ka mid a inuuna qofka ma'muumka ah ee la tukinayaa inuuna foorarsanin oona sujuudda xaggeeda u foorarsanin ilaa uu imaamkii uu wejigiisa uu dhigo dhulka ilaa uu imaamku wejigiisa dhulka uu dhigo inuuna ma'muumku marka waxa weeyaan uuna foorarsanin oo xagga sujuudda uuna ukicin marka yacni in imaamka laga dambeynayo markaasu wuxuu leeyahy sheekhu qaala asxaabuna raximahum اllah fii hada alxadiidi wagayrihi maa yaqtadii majmuucuhu ana asunata lilma'muumi alta'ahuru cala alimaami qaliila asxaabta iyada waxay yidhaahdeen xadiidkan iyo gayrkii waxa uu ina tusinaya sunnuhu qofka ma'muumkee la tukinaya waxa sunno u ah alta'ahuru cala alimaami qaliila inuu in yar imaamka ka dambeeyo bixayu yashracu fi rukni bacda shuruucihi imaamku markuu rukni gudagalo buu ka daba gudagelaya isaguna imaamku markuu rukni galo buu isna ka daba tegaya marka in yar buu ka dambeynaya micnaheedu marka waxa weeye markuu maalan rukuucayo markuu rukuucay allahu akbar u yidhahda ee aragti isagoo rukuucay baad ka daba rukuucaysa rukuucdu markuu galo baad ka daba tegaysa samica allahu liman xamida markuu yidhahdo soo istaago waad ka soo daba istaagaysaa markuu sujuudo ee wejigii dhulka uu dhigo baad ka daba tegaysaa yacni mar kasta oo rugni uu gudagalo waad ka daba tegaysaa aduuna intuudan rugnigii gelin kama daba tegaysa maalan markuu sujuuday uu sii socdo uu sii dhaadhacayo ka daba tegi maysa waad sugaysaa in waad taagnaanaysaa ilaa inta uu isagu wejigiisii dhulka u dhigayo markaad aragtid inuu wejigii dhulka dhigay baad ka daba tegaysaa markuu soo toosuu soo fadhiistana waad ka daba fadhiisanaysaa wahaluma jar oogaas qaada kuwa kalena marka imaamka waa la daba soconaya markastuu rukni uu galo waa laga daba gelaya mutaabacada markaa sidaas bay kusoo xasilaysaa marka waxaa kale rasuulka ka sunnaatay calayhi salaatu wasalaam halkan marka uu sujuudayo markuu sujuudayo isagoo oo taagan buu allahu akbar odhan jiray isagoo taagan markuu sujuudo dhulka uu dhaco allahu akbar mu odhan jiray isagoo taagan buu allahu akbar odhanaya deetna u dhadhacaya marka dadku ma takbiirtii la soconayaan mise waxay la soconayaan kolba rukniga imaamku uu gelayo takbiirta lama soconayaan waxay la soconayaan maxay rukniga kolba uu gelayo markay arkaan in ruknigii uu galay bay ka daba tegayaan markuu arkaan rukuucay bay ka daba rukuucay markay arkaan soo toosay bay ka daba toosay markuu arkaan inay sujuuday bay ka daba sujuudayaan haddii kale waxaa soo xasilaysaa maalan rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo taagan buu allahu akbar intuu yidhaahdo inuu sujuuday marka markuu allahu akbar yidhaahdo isagoo aan sujuudin bay dadkii sujuudayaan oo dhadhacayaan marka waxaa la eeganayaa imaamka rukniga kolba uu gelaya baa lala soconayaa taas markaa waa taawi waxaa kale markaa xadiidka fawaa'idka ku jira ka mid a dadaalka saxaabada ay ku dadaali jireen inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam acmaashiisii iyo cibaadooyinkiisii dhammaan ay soo raraan waxaa kale markaa xadiidka ka muuqata jawaazu nadri lma'muumiina ila alimaami limutaabacatihi cala asalaa ma'muumiintii waxa weeyaan dadkii ma'muumiinta ahaa ee imaamka ku daba xidhnaa waxaa bannaan inay imaamkii ay eegaan imaamku way eegi karaan si ay ula socdaan mutaabacadiisa iminka rasuulka ale ilaa uu sujuudo maanan kadaba sujuuden bay yidhahdeen marka way eegayeen marka arkay inuu dhulkii gaadhay ee uu wejigiisa dhulka dhigay bay kadaba tegeen marka ma'muumku imaamka waa fiirin karaa yacni waa eegi karaa rasuulkana saxaabadiisuna waa ka sugnaatay sidaas oo kale waxay yidhaahdeen duhurkii oo kale salaad duhur iyo salaada casar iyo qur-aan kale lama jahro kor looma qaado marka maxaad ku garan jirteen baa la yidhi inuu qur-aanka aqriya rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaan ku garan jirnay ma idhahdeen lidiraabi lixyatihi waa kasii jeeda isagoo ma garanaysaa garhkiisa ayaa dhaqdhaqaaqi jira bay yidhahdeen marka inuu wax akriya adaa ka fahmay marka qofkii ka dambeeyey kii ka horreeyey markuu eegayo uu eego dee xarakaadkiisa waa la socon karaa marka yacni ma'muumku imaamka waa fiirinaya imaamku markuu ka horreeyo waxaa kale xadiisku inadsinaya bayaan xusni aadaab nabi aadaa'i nabiy sal sl lisalaa salaada kayfiyadda rasuulku u gudan jiray ee wanaagsan iyo baritaanka saxaabadu baray ridwaan ullaahi calayhim aadaabtaa fiican yani sida wanaagsan salaada ay u gudanayaan can abi hurayrata radia allahu canhu أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل rasuulku wuxuu yihi إdaa أmن الإmaamu imaamku markuu aamin yidhaahdo faأminuu idinkuna aamin dhaha faإnahu man waafaqa تأmiinuhu qofka aamiintiisu waafaqo تأmiin الmalaaئikaةi malaa'igta aaminteeda غufira lahu waa loo dhaafaa maa تaqadama min denbihi dembigiisu wuxuu hormarsaday waa loo dhaafaa idaa ammana alimaam imaamku markuu aamiin yidhaahdo wey waxaana loogala jeedaa idaa sharaca fiihi markuu imaamku uu gudagalo aamiinta yacni aamiin markuu isagu uu yidhaahdo aamiin markuu doonayo inuu yidhaahdo idaa ammana ay idaa araada ata'miin ama markuu yani imaamku uu doono inuu yidhaahdo aamiin faaminuu idinkuna aamiin dhaha sidaas waxaa ka dhalanaysa in imaamka iyo ma'muumku aamiin mar keliya ay wada yidhaahdaan yani inay ka wada socdaan waa inuu kala horeynin idaa ammana imaamku ay idaa sharaca fiihi markuu aamiinka gudagalo ee uu doono inuu aamiin yidhaahdo faaminuu idinkuna aamiin dhaha marka marka sidaa lagu micneeyo waxaa imanaysaa imaamkii iyo maamuunkii inaanay aamiinta u kala horreynaynin ee mar keliya ay wada odhanayaan oo ay iswaafaqayaan aamiinta imaamka iyo aamiinka ma'muumku way wada soconaysaa labadaa yani aamintoodaas waxaa u daliila waxaa u daliila xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam lafdiga kale idaa qaala alimaamu gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin faquluu aamiin markuu imaamku yidhaahdo gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin markuu yidhaahdo aamiin dhaha idinku idinkuna waxaad tidhahdeen aamiin marka gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin isagu aamiin buu odhanaya faquluu aamiin idinkuna aamiin dhaha yacni waxa weeyaan imaamka markuu wala daaliin uu soo gaadho aamiin dhaha haddana xasan waxaa lagu yihi wa ida idaa ammana alimaam marka imaamku aamiin buu odhanaya goormuu odhanaya markuu wala daaliin yidhaahdo iyuu aamiin odhanaya isagu idinkuna markuu wala daaliin yidhaahdo aamiin dhaha idinku marka micnihi halkaas maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo baxay aamiintii imaamka iyo aamiinkii ma'muumka inay soofaqeen imaamku wuxuu odhanayaa aamiin ma'muumkuna wuxuu odhanayaa aamiin imaamku goormuu odhanayaa markuu wala daaliin uu soo gaadho buu aamiin odhanaya idinkuna haddaad tihiin dadkii ma'muumiinta ahaa ee imaamku ku daba tukanayay markuu imaamku uu yidhaahdo wala daaliin aamiin dhah marka imaamkii iyo ma'muumku labaduba aamiin waxay odhanayaan markuu wala daaliin imaamku yidhaahdo wala daaliin markuu soo gaadho ee halkaa uu gaadho buu imaamkiina aamiin odhanaya maamuumkiina aamiin uu odhanaya marka mar bay wada yidhahdeen weeyaan mar bay wada yidhahdeen marka kama dhalanayso idaa aamana alimaamu faamminuu inay aamiinta imaamku ay horeynayso oo aamiintka marka ay dambaynayso idaa aamana alimaam imaamku markuu aamiin yidhaahdo faamminuu idinkuna aamiin dhaha marka yani imaamkiiba aamiin yidhi idinkuna ka daba dhaha sidaa maaha yani xadiidka haddaba marka iyo xadiidkan marka la rabo in la iswaafajiyo macnahaasa ka soo baxaya oo idaa aamana micnaheedu waxa weeyaan markuu imaamku uu gudagalo inu aamin yidhaahdo idinkuna aamin dhaha marka waa caynkaas yani imaamka iyo ma'muumku mar bay wada odhanayaan aamiin imaamka iyo ma'muumku mar bay wada odhanayaan aamiin idaa aamana alimaam waxay la macno tahay hadalka ay yidhaahdeen idaa raxala alamiiru farxal micnaheeduna waxa weeye idaa tahaya-a lilraxiil idaa raxala alamiir amiirku markuu u guuro farxalu idinkuna la guura micnaheedu waxa weeye idaa tahaya-a lilraxiil markuu u diyaar garoobo inuu safro oo safru galo fatahaya-uu yacni idinkuna u diyaar garooba waxa weeyaan guuritaankaasi liyakuuna raxiilukum macahu si aad u raacdiin oo isku raacdiin micnaheedu maaha idaa raxala alamiiru farxaluu amiirku markuu isagu tago ka daba taga maha waxna waa la israacaya markuu u diyaar garoobo inuu baxo idinkuna diyaar garooba si aad u raacdiin marka idaa amana alimaamu faaminuu waa caynkaasoo imaamku markuu gudagalo aamiin idinkuna aamiin la dhaha marka aamiinta imaamka iyo aamiinta maamuumka way wada soconaysa ma kala horreynayso imaamka aamiintiisa horreyn mayso oo markuu isagu aamiin yidhahdo ku daba odhan maysa waxaa la rabaa markaa inay wada socoto sida xadiidkaas uu sheegay idaa qaala alimaamu gayri almaqduubi calayhim wala daaliin marka imaamku marku wala daaliin waynu gaara marka wala daaliin uu dhammaystiro baad adigu aamiin odhanaysa isaguna markaasu aamiin odhanaya laakiin isagoo aan dhammaystirin aamiin odhan maysa sunnaha waxaa ka mid a an yajhara alimaamu biaamiin aamiin inuu imaamku ula jahro markuu faatixada dhameeyo buu aamiin odhanaya maxaa u daliila xadiida abu hurayrata radia allahu canhu waxa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa idaa faraga min qiraa'ati ummi lqur'aan markuu faatixada aqrinteeda uu dhameeyo rafaca sawtahu sawtkiisu kor u qaaday wa qaala aamiin rasuulku sawtkiisu kor buu u qaaday wuxuu odhanaya aamiin buu odhanayay waxa wariyey ibnu xibbaan waalxaakim waalbayhaqi wagayruhum bisanadin saxiix yacni wuxuu ka warramaya abu hurayra radi allahu canhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu yeeli jiray marka qur-aanku aqriyayo ee salaadda uu tukanayo markuu faatixada dhammaystiro sawdkiisu kor u qaadayay markaasuu aamiin odhanayay marka imaamku inuu kor u qaadayo aamiintii xadiidkaasi waa u daliil xadiidkeennana waa u daliil idaa ammana alimaamu faaminuu hadduuna imaamku kor u qaadaynin lama yidhaahdin idaa ammana alimaamu faaminuu inuu imaamku kor u qaaday waxaynu ku garanaynaa markuu imaamku aamiin doo inuu doono uu yidhaahdo idinkuna dhahabaanay yani aamintii kor buu qaaday ho- hoos uma dhiganayo marka imaamku kor buu qaaday aamiinta waa la jahraya waa la imanaya waa sunnahiina waa ka mid saxaabadiina waa ka sugnaatay wuxuu leeyahy caطaa ibn abi rabax raximah llah radia canhu amana ibnu zubayr waman wara'ahu xataa ana lilmasjidi lalajja bukhaari baa kitaabkiisa saxiixa kusoo saaray isagoo mucallaqa wuxuu yidhi ibnu zubayr waa cabdullaahi ibnu zubayr weeyaan aamiin buu yidhi isaga iyo dadkii ku daba tukanayeyba kor bay u qaadeen ilaa masaajidkii uu dhawaq xoogla u sugnaaday yacni dhawaq fara badan lajadu waxay markuu sawdku murtaficu yahay ee kor loo qaado weeyaan kadaalika naafic wuxuu yidhi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar kamuu tegi jirin aamiinta wayaxuduhum waa ku boorin jiray inay aamin yidhaahdaan waxaanan ka maqlay arrinkaasi khayr fara badan baan ka maqlay bu marka imaamu shaafici iyo axmed bin xambal isxaaq bin raho iyo kayruhum waxay yidhaahdeen imaamku waa la jahrayaa jumhuurka ayaa markaa loo nisbeeyey sida xaafidku markaa uu tilmaamayo imaamu albukhaarina kitaabkiisa saxiixa ah waa baabaystay oo baabu jahri alimaami bita'miin buu yidhi yacni markaa sunnaha waxaa ka mid ah imaamkii waa la jahrayaa aamintii aaminta waa salaadaha jahrigaa laga warramaya iska ilaali salaadaha laga warramaya ee kor loo qaadaya waa salaaddii jahriga waa salaada maqrib labada ragcadood hore salaada cishaay labada ragcadood iyaguna markaa waxa weeyaan hore salaada subax iyo salaadaha kale ee jahriga ah sida salaada jimcaha oo kale jimcahana korba loo qaada qur-aankii ciidda korba loo qaada qur-aankii salaada kusuufka la yidhahdo saas oo kale marka salaadaha lala jahraya faatixadii kor loo qaadayo baa imaamka iyo ma'muumku labaduba waxay odhanayaan aamiin aamiin qof kasta oo tukanaya odhanaya markuu wala daaliin uu yidhaaho waxa weeyaan imaamkii wuu odhanaya sida xadiidkii markaanu sheegayna ma'muumkii waaba la farayba idaa ammana alimaamu faaminuu aamiin dhaha fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miin almalaa'ika iyo qofkii keligii tukanaya intuba aamiin bay odhanaya saddexduba waay xukunkeeda xukunka ilaada ta'miinku saddexdaa qolo laba qolo waa u sunnay qolona waa ku waajib imaamka fii xaqihi waa sunne imaamku inuu aamin yidhaahdaa waa sunne weeyaan qofka munfaridkaa ee keligii tukanayaana inuu aamin yidhaahdaa waa sunne ma'muumka imaamka ku daba tukanayaa markuu imaamkii uu dhammaystiro faatixadii inuu aamiin yidhaahdaa waa ku waajib maxaa u daliila faamminuu bu rasulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa amray walamru yaqtadii alwujuub amarka ruuxu kaasta waajib ayib caynkaasi waxaa ku tegay inay waajib tahay sida aynu sheegnay waxaa ku tegay markaasi ibnu xasm wuxuu yihi waamaa qawlu aamiin fainahu kama kama dukira yani kama dukira fi lxadiid yaquluhu limaam imaamka ayaa odhanaya wlmunfaridu nadban wa sunnatan imaamka iyo munfaridku sunna ahaan bay u odhanayaan iyagu waa u sunno weeye wayaquluhu lma'muumu fardan walaa bud ma'muumkiina waa odhanayaa isagoo ay waajib ku tahay buu odhanaya yani faral bay isaga ku tahay inuu yidhaahdo aamiin inuu yidhahdo aamiin waajib bay kutahay marka saddexdaa qolo ee salaada tukanaya yani qofku waa saddexdaas midkood buu noqonaya hadduu imaam yahay waa u sunna hadduu munfarid yahay waa u sunna haddii uu yahay ma'muumna waa ku waajib hadduu ma'muum waa ku waajib culamada qaar kamid waxay yidhahdeen dhammaan waa u wada sunna lakiin saa sawaabkii waxa weeyaan ta'miinku qoladaas qofka ma'muumkaa waajib bay ku tahay sidaasa markaa ugu dhow aamiinta micnaheeda waxay yidhahdeen ahlucilmi sida alxaafid ibn xajar uu ku sheegay kitaabkiisa markaa fatxulbaariga ah wuxuu yidhi alta'miinu masdaru amana btashdiid amana masdarkeedii weeyaan ay qaala aamiin wa hiya bilmaddi wاtakfiif fi jamiici الriwaayaat wa can jamiici اlqura waxa weeyaan waa la madaya aamiin waa la madaya madka xagga hore miimkana lama shidayo waa la khafiifinaya waxay noqonaysaa aamiin aamiin miimka markaa lama shidayo xagga horena waa la madayaa madkana lama dheeraynayo madkana lama dheeraynayo mad kooban buu noqonaya sidaas waa fi jamiici riwaayaat wa can jamiici lquraa quraadana saasa laga wariyey saddex marka waxa weeyaan luqo oo kale la wariyo oo shaada buu sheegay ibnulmulaqinna wuxuu yidhi aamiin shan luqaa ku jira ka ugu sawaabsanna waa kaas in la mado mimkina aan la sheegin aamiin aamiin lama odhanayo marka la dhahdo aamiin micnaheedu waxa wa allahuma istajib ilaahu aqbal cinda aljumhuur macaani kalena waa loo sheegay micnaheedu waxa wa ilaahow naga aqbal allahuma istajib oo dee faatixadu waa duco weyn oo iyaaka nacbud iyaaka nasta wixii ka dambeeya ihdina asiraat almustaqiim intaa dambe oo dhami waa duco marka ducada markay dhamaato aamiin baa tidhi ilahu iga aqbal wey ilahu naga aqbal allahuma istajib ilahu aqbal wey marka aamiin marka aan la shadin miimka lana mado waxa ay noqonaysaa micnaheedu allahuma istajib bay noqonaysaa waana min asmaa'i alafcaal waa ismu ficil mila sahli sukuuti marka waa ismu ficil wey haddii lamado haddii marka waxa weya la mado oo la shado macnuu isbedelaya aamiin haddaa la yidhaahdo macnihii baa isbedelaya oo micnaheedu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa micnaheedu qaasidiina ilayka qaasidiina ilayka inagoo adig kusoo qastinay walaa aamiina albayt alxaraam marka aamiintaasi waxa weya waa qasdigii wey marka hadduu qofku yidhahdo aamiin hadduu yidhaahdo oo miimka u shado micnihii noqon maayo ilaahu naga aqbal noqon maayo waanu kuus waanu xaggaagana soo kacnay wey allahuma waxay noqonaysaa qaasidiina ilayka haddii aan la madin oo la shado oo la yidhahdo aamiin la yidhaahdana kelmaddaas way isbedeleysaayoo af carabi way ka tegaysaa bay yidhahdeen culimmadu waxay noqonaysaa kalimatun cibraaniyatun aw sirbaaniya kelmad carabi ba aan ahayn bay noqonaysaayo marka ama cibraaniya ama sirbaniya marka waxaa muhima qofku inuuna sahlanin aamiintii oo ilaaliyo markuu aamiinu leeyahay ila macni ba isbedelaye aamiin hana mado madka isagoon ku dheeraanaynin shadkana ha ka ilaaliyo inuu miimkii u shago aamiin aamiin miimka shadka haddaad shadiid macnaha waa isbedelaya sidaa daraad ba culamada qaar ka mid a waxa ay sheegeen oo shaaficiyada ka mid ihi qofka miimkii shada intuu mado miimkiina shada salaadiisu way burtay bay yidhahdeen qofka shadka la yimaado aamiin qofka yidhaahdaa salaaddu way burtay bay yidhahdeen waayo macnihiiba ba isbedeleyba marka yani waa isku hobsan marka akhtaada musaliinta waxaa ka mid a inuu qofku aamiintii ama madkaa la dheereeyo oo mad dheer la saaro u yidhaho qofkii marka aamiin miimkiin uu shado welibana marka madkiin uu dheeraynaya oo wuxuu ka saaraya xadkiisii miimkiina waa shidaya marka macniin waa isbedelaya marka waa qalad qofku markaa inuu ilaaliyo wey calaa ayi xaal aamiin buu qofka odhanayaa wuxuu iska ilaalinayaa miimka inuu shado shadka miimkaas shadaa waxa ay keensanaysaa macnihii inuu isbedelo idaa amana alimaamu faaminuu fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati qofka aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta qofkay waafaqdo gufira lahu maa taqadama min dembihi wixii dembigiisuu hormarsaday buu ilahay ka dhaafaya subxaanahu wa tacaala ufira waa ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadam min dembihi dembigiisu hormarsaday baa la dhaafaa marka malaa'igta muwaafaqadu horta waa maxay fa inahu man waafaqa ta'miinuhu muwaafaqadu waa qowl culamada qaarkood waxay waa sifada sifada malaa'igta ayuu waafaqaya waa khushuucdii waa khuduucdii waa tadallulkii waa xusnu cibaadadii intaasoo dhan ba markaa shamisanaysa laakiin saas waxay waxa weeyaan waa qowlka qowlkaaga aad leedahay aamiin iyo qowlka malaa'igtu ay leeyihiin aamiin hadday iswaafaqdo waxaan u daliila rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa qaala axadukum aamiin wa qaalat ilmalaa'ikatu fi samaa'i aamiin marka wa qaalat ilmalaa'ikatu adu marka tirahda aamiin malaa'igtuna ay tirahda aamiin marka qowlkii waa iswaafaqaya qowlkaaga iyo qowlkii malaa'igta iswaafaqaya malaa'igtuna waa kuwe haddaba oo malaa'ig oo dhan baa loogala jeedaa culimmadu waxay yidhahdeen qaar ka mid ihi malaa'ig oo dhan baa loogala jeedaa camalan bidaahir lafd lafdku suu sheegayo fain man waafaqa ta'miin almalaa'ikati malaa'ig o dhan buu shamilsanaya waxa kale mee waxa loogala jeedaa alxafada qofka malaa'igta la socota ee ilaalinaysa malaa'igtaas baa loogala jeedaa baa layidhi waxaa kale dhamayaana ee waxaa loogala jeedaa malaa'igta aladiina yatacaaqabuuna fiina kuwan isu keen bedelaya oo salaada casar malaa'ig baa imanaysa qaarna way tegayaan kuwaas way joogayaan ilaa salaada subax salaada subax bay tegayaan dabeetana salaada subax bay qaar kale imanayaan kuwaas ilaa salaada casar bay joogayaan marka salaada casar iyo salaada subax bay isbedeleen malaa'igtii marka oo malaa'igtaa isu keen bedelaysa inala joogtaa kuwii casarkii yimid ilaa salaada subax bay nala joogayaan salaada subax bay kuwaas tegayaan oo qaar kale soo bedelaya kuwaas soo bedelaya ilaa salaada casar bay joogayaan malaa'igtaas baa loogala jeedaa marka waxa weeyaan ayaa loogala jeedaa muwaafaqa ta'miinu ta'miin almalaa'ikati sidaana waa la yidhi الحافظ بن حجر وحلي كتاب كتاب الحبارية والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة وحا سيدا موقتا وحوي وحا لو قلت إذا ملائكة صلاة صح حاضرت إيه جوكتا بل لو قلت إذا ملائكة dhulka iyo cirkiba joogta salaadaas salaada qolada xaadirtay ama dhulkiba joogta ama cirkiba joogta waxa u daliila xadiidka abu hurayra ee bukhaarina soo saaray radia allahu canhu wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idaa qaala axadukum aamiin markuu midkiin yidhahdo aamiin wa qaalat ilmalaa'ikatu fi samaa'i aamiin malaa'igta cirka joogtana ay tidhahda aamiin fawaafaqa axaduhuma alaakhara gafara allahu maa taqadam min danbi dabeetana midkood uu ka kala waafaqo aamiintaadii aamiintii malaaigta waafaqdo ama aamiinkii malaaigtu aamiinkaagii ay waafaqdo ay iswaafaqaan ilaahay waa dhaafaa gafara allahu maa taqadama min danbihi marka waa malaa'igta waktigaas salaadaa xaadirtay ama dhulka ha joogaan ama micirka ha joogaan xadiikaas maana daliilha mid mawquufun waa soo araro malaa'igta fi lardi fi lardi wasama irki fi lardi wa fi samaa cirkii dhulka labadaba joogta nawa marka waa la sheego waxa yidhi waa markaa ahar mawquuf ah oo saxaabada qaar kamida ku jooga calaa ayi xaal malaa'igta ama kuwa ha noqdaan ama marka kuwa isu ken wedaarnay ha noqdaan be aamiintaada iyo aaminta malaa'igta hadday iswaafaqdo fadliga intaa lagmad helaysa fadliga waa maxay inuu ilaahay ku dhaafo dunuubtaadii inuu dhaafo xilliga waa cid dambi ka horreed gashay ilahay ku dhaafaya marka aaminta fadligaas bay leedahay غفر الله ما تقدم من ذنبه وجميع الذنوب الماضية ذنوبتي تكتي oo dhan marka laga reebo dunuubta kabaayir tahay dunuubta kabaayirta waa weyn waxa lagu dhaafaa toobad baa lagu dhaafaa marka sagaayirtii oo dhan baa looga jeeda alixii sagaayiraha sida xadiiskii xag hore ku samarnay weysada marka xadiiskii weysada Uthman ibn Affan radiyallahu anhu xadiiska tilmaamaya qofkuna ma غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر wuxuu leeyahay xaafidku waa shaad yani wamaa ta'akharaas dembigiisii horeye ka dambaba kaa intaad tilmaanso wamaa ta'akhara may asixinoo rasuulka kama sugana calayhi salatu wasalam xadiisku wuxuu ku joogaa gufira lahu maa taqadama min dembihi saasuu sixo ku yahay taas waa taa waxaa kale xadiidka ina tusinaya in imaamka iyo ma'muumku labaduba ay la soconayaan dee qur-aanka iyo qiraa'adii markuu wala daaliin uu yidhahdo waa inuu aamiin yidhaahdaa si ay aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta tadabur ba markaa la doonaya imaamkii waa inuu u fiirsado wuxuu aqriyay markuu la daalina yidhaahdo aamiin buu odhanaya aamiintii taasi waxa uu doonaya inuu waafaqdo aamintii malaa'igta haddii aamintii malaa'igta waafaqdana fadliga intaa leeg buu helaya waa in dunuubtiisa la dhaafo marka qof soo jeeda oo marka waxa weeyaan ku baraarugsan waxaan uu aqriyay iyo halku kolba uu marayo unbaa de markaa la soconaya oo aamintiina odhanaya marka ama imaamkii ha noqdo ama maamuumka ha noqdee labadaba waxaa laga doonaya in salaadii ay tadabbur iyo khushuuc ay la yimaadaan oo ay la socdaan salaad waxa weeyaan salaadoodii qur-aanka ay aqriyayaan iyo dikriga aqriyayaan intaba taas laga qabo فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وكلام علماء قار كم يود لشدين حديث كان صلى لها الجهر قال إن إمام كلا لا أبرين فاتحة لي وإنه آمين ما حد قرنا صار آمين من كل يعني ما حد قرنا صار القرآن كان قريس ما قرنا سبالي لكن ترى ولا بشي ومركا وإمام كلا ما يسترى فاتحة لي آمين لعدة بدي يطلع فاتحة العقرين سي علماء الشافعي لهين مركا العقرين مركا waxayna waa inuu qofku imaamku waa inuu in yar aamusaa si uu qofku faatixada u aqriyo si uu faatixada u aqriyo laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam aamusyada ka sunna waa laba un marka uu salaada xidho takbiirta ixraamka uu aamusi jiray inta waa aqriyo ducaa ulistiftaax markuu qur-aanka dhammeeyo ee uu doonayo inuu rukuucana uu aamusi jiray in yar in yaro markaa tanafusa labadaas ba ka sugnaatay عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كحي إذا صلى أحدكم للناس مركم مدكين ددك تجيه فليخفف صلاة ديها صوقا بيه فإن فيهم الضعيف ددك وحكوتشرا كي ضعيف كهي تقدرنا والسقيمة كي حنسنيي وذا الحاجة ينكي باهيدا وصاحبها فإذا صلى أحدكم لنفسه مركم مدكين قار كيس وتكنيه فليطول ما شاء انتو دونها ديري مسلمون حكو زيادي من وجه آخر والصغير والكبير وحكا لكوتشي ردتك كي يرى يكي وينا كي يرى يكي وينا بكوتشي إذا صلى أحدكم للناس markuu midkiin dadka tukinaya fal yukhafif ha soo gaabiyo fa ina fiihim adaciif waxaa ku jira kii taagta darnaa aaciif aciif waxa uu shamlisanaya maca kii xanuunsanaya marka dacfigaasi ahlucilmigu waxay yidhahdeen waxaa loogala jeedaa kii marka waxa weeyaan abuurkiisu uu daciifka ahaa waa ninkii naxiifka ahaa aadka u naxiifka ahaa ee aan karaynba inuu waxoogaa tagnaado in badan waxaa kale yihi mayana eh waa kii weynaa weeyaan qofkii gaboobay ee da-da ahaa ee aan salaada markaa taagni badan in badan aan taagnaan karayn ama yani waa ilmihii yaraa ama waa kii yaraa isaguna aan xamilaynin in badan taagnaan calaa ayi xaal waa kii taag darnaa un dhaado wasaqiimana waa kii xanuunsanayay walaa shak yani saqiimku waa mariidkii weeyaan wadal xaajati kii baahida u saaxiibka ahaa waa kii xaajo lahaa oo dee saxaabada waktigaasi beereley bay ahaayeen oo suuqay qaarkood ka shaqaysan jireen oo qaarkood xoolaha ayay markaasi waxa weyaan ka shaqayn jireen oo ama dee dhaanka dhaan bay rari jireen oo biyaha ayay dooni jireen oo yani xaajo badan ba marka ku tacalluqsanayn marka waxaa kale ee ku jira nin baahi u saaxiiba oo baahidiisi intu ka soo cararay salaadii dooni markaa inu tukado marka imaamkii waa inuu axwaasha dadka muraaciya وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء إمامكم حال الدنيا إن إلى ضدك مأمومين تقول دبت كريا حواشور إنت أزقف كتيرا رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة يجل كتيرا يسقوا الدنيا إنه صلاة ديرية deetana wuxuu maqli jiray ilmo yaroo ooyaya oo masaajidka jooga oo la keenay salaadii waa soo gaami jiray isagoo ka baqanaya in hooyadii lagu fitnayo hooyadii oo de salaada tukanaysa iyaduna ilmaha yar ooye marka salaadda waa soo khafifinay isagoo markii salaadda uu galay wuxuu doonaya salaada dheereeyo markii dambana waa khafifinay khafiifintan salaadda leeya ha la khafiifiyana maaha micniga ha la gadujiy salaadda oo si deg dega inta loo tukado waxa weeyaan lagu kala yaac maya arkaanteeda baa la ilaalinaya sunayaasheeda baa la ilaalinaya waajibaadkeeda baa la ilaalinaya umaaninadeedii kuxasiritaanka salaada la ilaalinaya yani salaad dhamaystiran haddana fudud sidii anas ibnu malik uu ku sifeeyey salaada rasuulka calayh isalaatu wasalaam salaad maan arkin buu ihi ka dhamaystiran badan kana khafiifsan salaada rasuulka calayh isalaatu wasalaam salaad khafiifa buu tukanayey haddana dhamaystiran maaha in qofku dabetiyo dhag dhag dhag intuu kasii ka cararo meesha oo rukuucdii sujuudiiba marka waxa weeyaan salaadii laga gebigeediiba inuu ku tukado wax yaro muddo yaro kooban may sidaa maaha waxay ahlucilmigu qaarkood rukuucda iyo sujuudda subxaana rabbiy alcaiim saddex jeer waa inu idhahdaa subxaana rabbi alcaiim wabixamdihi subxaana rabbi alaclaana saasoo kale saddex jeer waa inuu yidhaahdaa yani waa in fiican uu ku xasili karo qofka marka qiraa'adii iyadoo aan la dheeranaynin oo lasoo gaabinay qiyaam fiican buu markaa yaa soo xasilaya rukuucdii iyo sujuuddii intuba salaad dhamaystiran oo haddana khafiifa waxaa laga ilaalinaya salaadii in la dedejiyo waa salaad khafiif ah haddana loo dhamaystiray sunnayaasheedii iyo waajibaadkeedii waidaa sallaa axadukum linafsihi falyuطawil maa shaaa ahlucilmiga qaar ka mid waxay u daliishadeen inay bannaan tahay qofku inuu qur'aankii dheereeyo qira'adii inuu dheereeyo hadduu marka kelidii yahay ama dad ay yihiin de ayuu awoodaa leh uu qur-aankii dheerayn karo walow kharaja alwaqtu waqtiga salaada waliba salaadda waqtigeeda ha baxdee sida culamada shaaficiyada qaar kamid ay leeyihiin oo marka waxa weeyaan maalan salaadda subax oo kale qiraada dheeraynay qiraa'ada dheerayntii u dheeray waxay sababaysaa inay qoraxdiba kusoo baxdo salaadda waqtigeeda ka baxdo yani dheerayntu dheeray awgeed amaba saasan salaadii caduhur buu dheeranaya ilaa salaadda casr ay soo gasho tan noocaasi ah xadiidka lagama qaadanayo haddii xadiidka laa xadiisku wayna tusinayaana fahankaasi wuxuu ka hor imanayaa cumuumka xadiidka abi qataada ee muslim uu wariyey inama atafriiqu an yuahira asalaa xataa yadkula waqt اlأkhraa tafriidka salaadii waxa weeyaan inuu qofku salaadii dib u dhigo ilaa ay gaadho salaadii kale waqtigeedi markaa yani qofku qiraa'ada ha dheereeyo laakiin salaadda waqtigeedi inu ka saari qiraa'ada waa dheeraynaya laakiin salaadda waqtigeedi inuu ka baxo uu ka saaro lama oqo xadiidkanna isna waa la macno oo yani mawduuc mid ka warramaya can abi mascuud alansaariy radia allahu canhu qaal jaءa rajul ilaa rasuuli illah nin baa rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu ihi inii laa ta'aharu can salaati subxi salaada subax baan kadib dhacaa min ajli fulaani hebel dartii mimaa yuiilu binaa dheeraynta uu nagu dheeranayo awgeed mimaa yuiilu binaa yani salaadii subax taahurka ku dhacaya buu sababaya marka inii la ata'aharu can salaati subxi salaada subaxba ayaa markaasi kadib dhacaa min ajli fulaanin hebel dartii marka magaciisu uu sheegay lakin imika waa waa qarinaya waa min xusni adab adaabta ayay ka mid tahay qofku magaciisii marka hore uu sheego waxa laga yaaba rasulku inuu sheegay alayhi salatu wasalaam ama magaciisii in mar uu sheegay iminka waa qaranaya magaciisii mima yutiilu bina wuxuu nagu dheeranayo awgeed dheerayntu salaada nagu dheeranayo awgeed qaala famaa ra'aytu nabiya maan arkin rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo qadiba cadhooday min mawcidatin waano xaggeeda qadbun weli cadhooday ashadda mimaa qadiba yoomadin maalintaasi cadhadu cadhooday ka adag waano rasuulku wax uu waaninayo oo u cadhooday maan arkin weligay maalinta cadhadu cadhooday oo kale faqaala yaa ayuha annaas wuxuu uhi dad yahow inna minkum munafiriin waxaa idinka mid ah qaar dadka didinaya oo eryaya fa ayukum ama annaasa qofka idinka idinka mida ee salaada tukiya dadka falyuujiz ha soo gaabiyo fa inna min waraa'ihi lkabiir xaggiisa dambe waxa ah oo ku daba tukanaya alkabiir kii weynaa adaciif kii taag darnaa wadalxaaja ninkii baa waska marka ninkan waa ashkatoonaya rasuulku usoo ashkatooday calayhi salaatu wasalaam inii la ata'aharu can salaati subxi salaada arooriyo ayaan kadib dhacaa buu leeyay salaadii subax yani jamicuu la tukanayay min ajli fulaanin hebel dartii oo ah yani mima yutiilu bina dheeraynta uu nagu dheeraynayo salaada awgeed ayaan markaa salaad dib ugu dhacay waay qaala famaa ra'aytu annabiya sala allahu calayhi wasalam ma arkin nebigi ilaahay oo qadiba cadhooday min mawcidatin waano qadun weli ashadda ka daran mimaa qadaw yowmaydin maalinta cadhadu cadhooday faqaala yaa ayuha annaas wuxuu ihi dad yahow inna minkum munafiriin waxaa idin ka mida qaar dadka eryaya ama didinayo fogeynaya faayukum kiini ama annaasa dadka tukiya falyuujiz ha soo gaabiyo faina min waraa'ihi alkabiir waxaa ka dambeeya kii weynaa oo ku daba tukanaya wadaciif kii taag darnaa wadalxaaja ninkii markaasi baahida saaxiibka ah waay xadiidkani xadiidka horun buu la macno yahay waxaanu natusnay ninkii inuu soo ashkatooday oo rasuulku u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka ashkatoonayaa markaa nin salaaddii ku dheereeyey yuu ka ashkatoonay culimmadu waxay yidhaahdeen sida ibnu daqiiq ciid oo kale markuu xadiidkan sharxayay annahu lamaa dukirat alcillatu wajaba an yatbacaha alxukm marka cillada la sheego xukunkuna waa inuu raacaa faxayثu yashuqu calى اlma'muumiina atatwiilu wayuriiduuna atakfiif yu'maru biاtakfiif dadka salaada qof marka waxa weyaan imaamka ku daba tukanaya markay salaada in la dheereeyo ay ku dhib mudanayaan oo ay doonayaan in salaadii loo khafiifiyo waxaa imaamka la farayaa inuu salaadii khafiifiyo waxaysu laa yashuqu aw laa yuriiduuna atakfiif laa yukrahu tatwiil marka iyagu aynay dheeraynta qira'adii oo la dheereeyo ayna ku dhib mudanaynin ama qur-aanka aqrintiisii ama rukuucdii ama sujuudii amaba aynay doonaynin dadkii in salaada loo soo khafiifiyo loo soo gaabiyo laa yukrahu tatwiil in la dheereeyaa karaaha maaha guda wala qof marka waa la dheerayn karo marka cilladu unba la socotaa alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wa cadaman marka la arko dadkii inaanay doonaynin in loo dheereeyo lagu dheereeyo ay doonayaan in loo soo gaabiyo waa loo soo gaabinaya waa loo khafiifinaya marka la arko inay markaa u baahan yihiin in loo dheereeyo amaba sidaasoo kale dheeraynta inu ku dhib mudanaynina waa la dheeraynaya sidaa daraaddeed bay fuqahadu waxay yidhaahdeen idaa culima min alma'muumiina annahum yuuhiruuna atadwiil tuwil marka dadka ma'muumiintaa la ogaado inay door bidayaan in loo dheereeyo salaadii qur-aankii la dheereeyo rukuucdii la dheereeyo sujuuddii la dheereeyo haddii la arko dadka inay caynkaa door door bidayaan waa la dheeraynaya maxaa lagu garanaya waa iyagoo dadku iskugu yimaadaa liqiyaami lleil habeenkii saqbarhka oo kale tahajudkii ama taraawiixdii in laisugu yimaado marka taraawiixda oo kale ama tahajudkii qur-aankii waa la dheeraynaya rukuucdii waa la dheeraynaya sujuuddii waa la dheeraynaya qofka imanaya ee tukanaya waa qof doonaya qur-aankaas iyo salaaddaa dheer marka waxaa la ogaanaya dadkani inay marka waxa weyaan u baahan yihiin in qur-aankii loo dheereeyo oo yani sidaa ay door bidayaan marka xaaladda noocaasoo kale waa la dheeraynayaa walow qaar ka mid ha ku dhimuntaan ba yidhahda ahlucilmi qaar ka mid a waayo waxay door bidayaan qur-aankaa dheer bay door bidaya amaba salaadaa la dheereeyay bay door bidaya marka maadaama oo caynkaa xaalkoodii laga ogaaday wax dhibaataa maa calaa ayi xaal imaam waxa uu la soconaya dadka ku daba tukanaya axwaashooda hadduu dadka ku daba tukanaya waxa weeyaan isku jiraan oo nin xooggan iyo nin daciifa nin xanuunsan iyo nin caafimaad qaba nin weyn iyo nin yar isku jiraan wuxuu kowa ugu taag darama kasoo qaadaya maalan waxaad kasoo qaadaa dad ku daba tukanaya dhammaantood dad aqwiya oo xoog badan hal qof oo xanuunsanayaabaa ku jira salaaduu soo khafiifinaya wuu soo gaabinaya qofkaa keliya xaaladiisa ayaa la fiirinaya qofkaa keliya xaaladiisa ayaa la eegaya qofkaa ama xanuunsanaya ama marka waxa wey taagta daran amaba baahi u saaxiibay baahidu ay ereyso ayaa la fiirinayaa salaadda waa lasoo khafiifinaya oo lagu dheerayn maayo qur-aankina lagu dheerayn maayo rukuucdii sujuudina lagu dheerayn maayo iyadoo aan la dedejinaynin oo aan deg deg markaa aan la sameynaynin marka dadkan ku daba tukanay kolley mar walba waa in la socdo markaa imaamka axwaashooda hadday dadku yihiin dad karaya in qur-aankii loo dheerayo ama salaaddii loo dheerayo waa u dheeranaya salaaddii oo waa la soconaya kullay adugu saasun bay ugu dhowdahay ahlucilmiga qaar ka mid ihi markaa qoloba jiha ayay la maran waayo rasuulka calayhi salatu wasalam waxaa ka sugnaatay inuu qur-aanka dheerayn jiray salaada subax waa dheerayn jiray salaada cishaay salaada duhur salaada duhur oo kale waxyaabaha la wariyey waxaa ka mid ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo laga wariyey biasaaniidin saxiixa waxaa salaada duhur baa la- ayuu geli jiray rasuulku salaada deetana mid ka mid a saxaabadu intuu kaco ayuu xaajadiisa soo gudan jiray meesha baqiic la yidhahdo intuu tago ayuu iskusoo istinjoon jiray oo xaajadiisu soo gudan jiray waa soo noqon jiray waa weysan jiray iyagoo labcaddi kooda taagan bay imanaya adigu maanta haddaad tidhaahdid halkaa kasoo weysiiso masaajid xaggeenaa dambe aad geshid intaad weysiisanaysa laba ragcadood ba ku dhaafaya waa intaad weysiisanaysa laba ragcadood baa laga inay ku weydaartaan cahdigii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam ninku intuu baxo oo banaanka tago oo soo istinjoodo oo xaajadiisa soo guto uu soo noqdu weysaysto ayuu imanayay iyagoo ragcaddii koowaad u taagan iminka hadda salaad marka la galo aada suuliya geshid oo intaad suuliya ku jirtid haddana aada soo noqotid u weysaysatid imisa ragcad bu ku dhaafaya waxaaba laga yaaba in salaad u wada wadaarato yani deg deg awgeed marka yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaada waa dheeran jiray salaadiisu waa wada dheeraan jirtay iyadoo caynkaasi ay tahay buu haddana rasuulku dadka wuxuu faraya in salaada la khafiifiyo marka salaada waa la khafiifinayaa oo waa lasoo koobayaa iyada oo aan laga tegaynin waajibaadkii aan laga tegaynin sunnayaashii aan laga tegaynin arkaantii aan laga tegaynin salaad dhamaystiran iyadoo ah ayaa haddana lasoo khafiifinaya siduu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu khafiifin jiray dadka haddaa la arkay inay u baahan yihiin in markaa salaadii loo qur-aankii loo dheereeyana sidaasoo kale waa loo dheeranaya waxaa kale xadiidku markaa aynu ka qaadanaynaa oo ayna tusinayaa inay bannaan tahay in qofkii laga soo ashkatoon karo iminka ninkani wuu soo ashkatooday nin buu ka soo ashkatoonaya in salaaddii ku dheeriyu ka soo ashkatooday marka xaakimkii way u tegi kartaa cid bay uga ashkatoon kartaa ma ninkii caalimka ahaa ee cilmiga lahaa cid bay inta u tegtid baad cid uga ashkatoon kartaa oo dhibaatada iyo wuxuu markaa kugu dhacay ama qofkaas kugu sameeyey baad u sheegi kartaa waxaas aad qofka ka sheegaysaana iibo iyo xan noqon mayso xadiidka ahlucilmiga qaar ka mida waxay tilmaameen in haddii qofku ay keensato in uu salaadii uu ka goosto imaamkii inuu ka goosan karo markii cudurdaar uu haysto maalan ninkan waa nin baahi u saaxiiba ama hawl beelaha buu ka yimi salaaddii baa lagu dheereeyey wuu ka goosan karaa imaamkii intuu salaadii ka goosto banaanka masaajidka qayb ka mida ama dhinac kamid intuu kaco buu salaadii markaa tukanaya waxaa u daliila mucaad ibnu jabal radia allahu canhu baa salaad tukiyey qownkiisii deetana nin dhaan wata baa yimid oo duleedkii meesha ayuu ku xidhay dhaankiisii salaadii u deetana ayuu la galay qiraa'adii buu dheereeyey ama salaaddii buu ku dheereeyey markuu arkay salaaddii inu dheereeyey buu iskaga baxay salaadii deetana masaajidka naaxiyadiis yani dhinac ka mid a buu intuu xaggaa u kacay buu salaaddii aggaa ku tukanay salaaddii buu aggaa ku tukanay yani intuu ka goostayba iyuu salaaddii gaar u tukanay safkii iyo wixii kus intuu iskaga baxay buu banaanka tegey dhinac kaloo masaajid ka mid a xaggaasuu salaaddii markaa ku tukanay intuu salaaddii ka baxay deetana dhaankiisi buu iska kaxaystay markuu salaaddiisi dhamaystay mucaad baa loo sheegayo waxa lagu nin baa caynkaasoo deetana saas buu yeelay ninka caynkaasi wuxuu waa munaafiq hadal noocaasoo kale ah yani salaadii buu dadka ka goostay ba salaaddii buu goostay uu naga goostay ninkii baa arrinkii gaadhay rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam uu kasoo ashkatooday wuxuu ninkan mucaad la yidhaahdaa adigana uu kala soo tukada annagana noo yimaada salaaddana nagu dheereeya aad buu rasuulku ugu cadhooday calayhi salaatu wasalaam sidanoo kale imaka iyuu cadhoodayo wuxuu ku yidhi yaa mucaad afaqtaana anta yaa mucaad mucaadow ma fitno walaad qofku dadka fitnaynaya miyaa tahay aduu marka dadka aad tukinaysid soo gaaba salaada waxaad ku tukisaa sabix isma rabbika alaclى walaa taaki xadiid algaashiya washamsi waduxaaha kuwaa ku tukisha rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam yani marka halkan waxa laga qaatay ninkii salaadda uu goostayba waa qofku haddii baahi adag ay ahayso cudurdaar adag hadduu hadi jira meeshii inuu qofkii salaaddii ka goosan karo oo u gaar u tukan karo laakiin maha inuu niyoodo oo keliya mufaaraqadi siday culamada qaar kamid yidhahdeen maalan sabkii buu ku jiraa wuxuu doonay inuu goosto niyaddii unbuu ka goosto deetana salaadii buu iska watay may waa inuu salaadii ka baxaa deetana masaajidka dhinac ka mid intuu tago salaada gaar u tukadaa salaadda wayn ka baxaa oo dabeetana gaar u tukada weeyaan inuu mufaaraqadii uu niyoodo maaha ka goosashada uu imaamkii uu ka goostay iyo sii wadashada uu sii wadayo waxa weeyaan ways dee way iskhilaafaysaa ka goosashada uu ka goostay ahlucilmiga qaarkii waxaan markuu goosto masaajid soo buraysaa calaa ayi xaal salaada waa ka baxayaa gaar buu u tukanaya kaasna markaa waa loo daliishaday dadka inaan la eryeynin oo la soo dhaweynayana xadiiska oo daliil waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina minkum munafiriin dadka ha eryina dadka soo dhaweeya wax u sheega yaa markaa la eryin qof baa u baahan wax in wax loo sheego la baro un markaa inaan la eryeynin oo qofka u baahnayn wax la baro in la baro un markaa baahay baabu sifat salaati nabiy halkaan ka bilowna sala allahu calaa muxamed alihi wasaxbihi